alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa ali muxamed warajixi ahaahira fi lasaxi ma kana qawiyan biindibaatin usima waxaysumaa tacaarada alaslaani farajixi alaqwa calaa bayaani faquwat lasli bicaadidin xasal min daahirin aw gayrihi kama wasal warajixi ahaahira daahirka arjax buu sheikhu yidhi fi lasaxi yacni qowlka sixada badan marka lagu socdo maa kaana qawiyan muddada markaysa waxaan marka uu yahay yacni mid xoog leh arjax markaa daahirka biindibaatin ay maca indibaatin markaysaga xadaysan uu xadaysmayo lala qabo indibaadkaasoo markaysaga wuusima markaysagaa la gartay waxau inoo tilmaamayaa yacni suurada kale waxa weeye daahirkii iyo markay iscaaridaan iyo asalkii haddii waxa weeye daahirkaa wax xoojiya uu jiro yacni daahirkaa la arjaxaya daahirka wax xoojiya hadduu jiro daahirkaa la arjaxaya marka waa suurada kale ay leedahay afar nooc waa kii u qaybiyey asliga iyo daahirka mar asalka la arjaxayo biduuni khilaafin iyo mar daahirka la arjaxayo biduuni khilaafin iyo mar khilaaf ku sugan yahay oo asaxu yahay in yacni marka asalka la arjaxayo iyo mar khilaaf ku sugan yahay oo asaxu yahay in daahirka la arjaxayo marka waa suuradii ugu dambaysay suuradii afraad weeye waa marka daahirka la arjaxayo ayuu markaa tilmaamaya tusaalayaashiisa waxaa ka mida buu yidhi hadduu qofku markuu salaadii ka baxo dabadeed rukni arkaantii ka mid ah ayuu ka shakiyey oo wuxuu isyihi rukunkaa malaa lamaad iman marka waxa weeye day saas iyadii dhacdo oo salaadii markaisagaa wuxuu ku gelayay uun uu hubo inuu salaadii galay oo takbiiratulixraamkii iyo niyadii markaisaga iyada aanu ka shakisnayn ee arkaanta kale ay tahay waxa uu sheikhu leeyahay yacni marka waxba markaysagaa yeeli mayso waayo asalku waa inuu sameeyey ficilkii weeye asalku waa inuu sameeyey marka shakigan yacni dabadii soo baxaya markii laga faaruqay dabadeed yacni marka cibro yeelan maayo cibro yeelan maayo liannahu low ictubira bacda asalaami lacasura alamru likasrati curuudihi arrinkaa markaa yacni adkaan lahaa sida uu soo dariyaa farabadnaanta ay farabadan tahay darteed farabadnaanta ay farabadan tahay darteed marka waxa uu ka saaray niyada iyo takbiiratulixraamka labadaa haddaanu ka shakinin laakiin labadaa hadduu ka shakiyo marka horeba ficilkii inuu la yimi ayaa markaysa oo uu galayba ficilkii gudagalayba ayaa shaki ku jira marka sidaas aawadeed icaada markaa laazimaysa buu yidhi wuxuu yihi warajixi ahaahira daahirka arjax buu yidhi fil asaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo oo yacni markaa daahir iyo asal marka iscaaridaan daahirka arjax maa kaana qawiyan yacni muddada uu yahay markaysagaa mid qawiya biindibaatin ay maca indibaadin xadaysan uu xadaysmaya lala qabo usiba markaysaga xon waa la ogaaday ama waa la gala iska tamaamulbeyt waxaysumaa tacaarada alaslaani goor kastoo labada asal ay iscaaridaan farajix ilaqwaa ka markaysaga xoogga badan arjax ay tarjiixan arjaxaad arjax tarjiixaasoo kaa'inan calaa bayaani yacni markaysagaa mid bayaan markaa ku sugan ahaaday wa quwatu lasli asalka quwadiisu bicaadidin bay ku ahaanaysaa oo ku xasilaysaa caadidkaasoo xasala xasilay oo min daahirin daahir ahaaday aw hayriha ma waxaan daahirba ahayn ahaaday kamaa wasala sidayna soo gaadhay oo ahlucilmiga inaga soo gaadhay wuxuu halkana inoo tilmaamayaa laba asal hadday iscaaridaan waxaynu soo marray asal iyo daahir iscaariday laba asal hadday iscaaridaan waxaa labada asal la hormarinayaa kolba ka xoogga badan baa la hormarinaya labada asal kolba ka xoogga badan ayaa la hormarinaya oo talo maxay ku kala xoog badnaanayaan waxay ku kala xoog badnaanayaan waxyaalo kale oo markaysaga yacni xoojiya oo yacni markaysaga shay kale ama daahir ha ahaado ama keyrkii ha ahaadee oo xoojiya labadii asal midkood ayay markaysaga ku kala xoog badnaanaya shay daahira hadduu xoojiyo tusaalihiisu waxay ahaatay ninkii aan wax hamadar ahayn iyo yacni markaa waxa isqartay yacni xaaskiisii yacni waxay ku eedaysay inaanu markaa xaqaas ka soo bixi karayn oo bimacnaa wax markaa galma la yidhaahdo inaanu markaa samaynin muddaa culammadu la imihaalinayaa baa la yidhi oo loo kaadinayaa oo cumar baa laga soo wariyey cumar bnu khadaab in markaa sanad uu markaa u xadeeyey yacni ruuxa markaa ciniinka ah bimacnaa aan hamadoonayn marka sanad haddii waxa weeye uu intaas markaysaga waxaad markaa ku hamadoon waayo o shaqadaa ku qaban waayo in la kala farqinayo marka taas waxa weeye cumar bnu khadaab laga soo wariyey bay ahlucilmiguna markaa qaateen waxay yidhaahdeen waxa weeye asbaabta markaa keensan kartaa yacni waxa weeye asbaab xilliyada ku tacalluqda ayaa dhici karta inay keensato marka asbaabta noocaas ah meeshii waa ka baxaysa waxaa dhici karta xaraare ziyaadi inay keensato rudubadu inta imanaysaa la sugaya waakada marka xilliyadii markaysaga marka ayay ku kala duwanaanaysa marka waxa weeye famin dalika maa low iddaca alciniinu alwaط'a fi lmudda muddadii markaysaga waxaan markaa sanadka ahayd gudaheedii inuu markaa qaadigu markaa u xadeeyey inuu markaa yani galmo ku sameeyey buu sheegtay wa huwa saliimu dakar waxaanuu yahay yani mid dakarkiisu markaysaga uu fayo qabano weeyaan alaabtiisu fayo qabto falqawlu qawluhu liana alasla baqaau nikaxi maca ictibaadi hada alasli bisalaamati dakari qawlku yani markaa la aqbalayaa waa hadalkiis waayo asalku waa inuu nikaaxu baaqi yahay oo aan wax fasakhaay oo fasakh keensadaa aanu iman iyadoo weliba asalkaasi uu ku xoogoobay in dakarkiisu uu yahay markaa mid saalimo fayo qabo oo aan markaa yani dhibi ka muuqan marka waxaa laga arjaxayaa asalka kaloo ah inuu asalku yahay galmo la-aanteed waayo waa sifa caarida markiisaa markaa galmadu maadaama sifa caarida tahay yani waxa weye kadaka mima qacadu laslu lcadam waa kii hore kugu soo sheegay marka waxa weeye asalku inuu cadam yahay sifaadka caaridka abuu kugu tilmaamay hore marka asalku waa galmo la-aanti ficilkaasi waa inaanu dhicin xagga kalena asalku waxa weeye waa inuu nikaaxu baaqi yahay oo wax markaa nikaaxii fasak keensanaya waa inaanu markaisaga meesha aanu iman labadii markay iscaarideen asalkii baqaa-u nikaax baa wax kalaa xoojiyeyo qariino ma arkaa ah inuu ninkan dakarkiisu saliim yahay taas yadaabaa markaa raacday taas yada ayaa raacday arrinkaa daahirka ah ayaa raacay idan waxa weeye isaga ayaa la arjaxay min daahirin waa ka markaa ku tilmaamay aw hayrihi waxaa markaa aw hayrihi uga jeedaa bimacnaa sababta markaysaga wax lagu kala arjaxaya waxay noqon kartaa yani shay aan daahir ahayn shay aan daahir ahayn buu markaa noqon kartaa sidaa haddii waxa weeye markaa biyihii ay nijaasa ku dhacdo dabeedna aynu ka shakino biyuhu miyay fara badan yihiin oqollataynkii waa ka badan yihiin oo ma nijaasoobaan bimujaradi mulaaqaati najaasa ise markaysaga markaa waa yemi waa ka yaryihiin oo bimujaradi mulaaqaati najaasa ayay markaa ku nijaasoobayaan hal huwa najas aw aahir nijaas baa mise waa aahir nawowi wuxuu arjaxayaa inuu aahir yahay sababtuna waxay tahay liannaa shakaknaa fii tanajusihi biyuhu inay nijaasoobeen baynu ka shakinay asalku wuxuu ahaa biyuhu markaysaga inay daahir yihiin ahaaradii ma ka intiqaaleen oo nijaas ma noqdeen ayaynu markaysaa waxba ka shakinay asalkuna wuxuu ahaa in markaa biyuhu nijaas aynay ahayn biyuhu nijaas inaynay ahayn yani asalku weeye xagga kalena waxa weeye asal kaley markaa mucaarid u tahayo dee waxa weeye biyuhu waxaa laga shakisan yahay miyay markaysaga waxa markaa badan yihiin marka asalku waxa weeye waxa la hubaa un markaysaga inay yani markaa qollatayn wax ka yar inay yihiin laakiin waxaa laga shakisan yahay wixii ka badan yani markaa qaliilkiiyo kasiirkana qaliilkaa la arjaxaa qaliilka ayaa la arjaxaa marka laba asal baa iscaariday laba asal ayaa iscaariday asalna waa inay qollatayn waa inay biyuhu gaadhin asalna waa inay nijaasoobin asalna waa inay nijaasoobin marka waxaa la arjaxayaa yani ta ku saabsan inuu markaa daahir yahay oo biyuhu aynay nijaasoobin baa marka isaga la arjaxaya biyuhu inay daahir yihiin oo aynay nijaasoobin ayaa la arjaxayaa wejiga kalena waa jira culamada qaarba mid bay asax ka dhigeen ee nawowi baa sidaas iyadaa yidhi waa daahir culamo kaleo sida kale arjaxdayna waa jira marka saaxib xaashiin waxa uu yihi fiihi wajhaan axaduhuma yatanajas wabihi jazama almaawardi waakharuun litaxaquqi الnajaasati waalaslu cadamu lkasra yani laba weji baa ku sugan ka koowaad waxa weeye waa inuu nijaasoobayo sidaasaanuu jasmiyey maawardi iyo qaar kale ay jasmiyeen inay nijaasadu markaa xaqiiqo tahay asalkuna markaysa waxaanuu yahay yani kasro la-aanteed oo aynay biyuhu badnayn oqollatayn aynay gaadhin labadaa arrinoo israacay ayuu marka arjax ku yahay saasaa maawardi iyo qaar kale yidhaahdeen waqad rajaxahu ashaykh zaynuddiin alkinaani wa tabicahu albulqiini wadalika liana najaasata muxaqaqa wa buluuqu lqollatayni shartun waalaslu cadamuhu walaa yajuusu alakdu bilistisxaabi cinda alqaa'iliina bihi ila an yuqtaca biwujuudi lmunaafi kama afaadahu siyuuti waxaad moodaa qowl qawiya inuu yahay qowlka odhanaya waa najaasoobaya waayo asalkii waxyaalo kalaa raacay oo asalku cadamulkasru ahaa yani nijaasaduna waa muxaqaq oo markaysa waxa markaa iyadana waa la hubaa nijaasaduna waxay tahay mid muxaqaqah oo markaa la hubo yacni markaa weeyaan marka sidaas aawadeed qollatayn inay gaadhaanna shardi bay u tahay cinda ashaaficiya biyuhu markaa najaasada siday uga baaqanayaan bimujaradi mulaaqaati najaasa inay ku nijaasoobaan yani waxa weeye shardigeedu waa in markaa qollatayn ayna gaadhin shardigeedu waa inayna qollatayn gaadhin nijaasowga ay ku nijaasoobayaan inay nijaasadu la kulanto keliya waxa weeye qollatayn inayna gaadhin baa shardi ama hadday tagayuraan oo isbedelaan axad alawsaaf binnajaasa isku bedelaan saddexdii sifo dhadhanka urta iyo midabka najaase ay isku bedelaan intay doonaanba ha la ekaadaan yani marka oo qollataynba ha ka bataan iyagu markaysagaa khilaaf kuma sugna inay nijaasoobayaan laakiin waxaa laga hadlayaa iyo aan saddexdaa wasfi ka tagayurin oo iska bedelin nijaaso yar oo la kulantay yani bimujaradi mulaaqaati keliya ma ku nijaasoobayaan shaaficiyadu waxay leeyihiin qollatayn hadday ka yaryihiin ha qollatayn hadday ka yaryihiin yani markaa sida macruufka culamada qaarkoodna waxay leeyihiin markaa maye waxa weeye ama qollatayn ha ka bataan ama ha ka yaraadaane mar kastaba waxay yani ku nijaasoobayaan inay saddexda wasfi tagayuraan unbay ku nijaasoobayaan laa shay akhar waxaanay markaysa waxaan markaa deliishadeen oo ay yidhaahdeen markaysagaa yani caqli ahaan meelaha qaarkood bay deliishadeen sida masalan diyaa waxaa ka dhiman bay yidhaahdeen yani markaa bakeeri baa ka dhiman qollataynkii qollataynkii markuu bakeeri ka dhiman yahay hal dhibic baa ku dhacdo nijaas hal dhibic keliya oo nijaasa ku dhacday yacni waxa weeye haddii la yidhahdo dhibicdaasay ku nijaasoy biyo kaleo ayaa dhinacooda yaallo oo qollatayna bakeerigaasay dheeri bakeeriga ayay dheeri haddii bakeeri dhan oo kaadiya lagu shubo saddexdii haddayna takayurin yani markiisa waxaan markaa nijaas ma hadalin arrinka noocaasana waxa weeye in la yidhaahdo biyaha bakteriga isdheer ayaa midna dhibic baa najaasaynaysa midna markaysa waxaan markaa bakeri dhan oo lagu shubaan waxba yeelay saddexda wasfi haddaan midnaba tagayurin yani najaasadii keebee ku badan marka waxa weeye min xaysu nadar haddii la eego arrinka noocaas ah yani waxa ku sugan yani markaa nadar baa ku sugan bayda ama xadiiska ay daliishadeen oo idaa balaga almaau qullatayni lam yaxmil ilkhabasa ama marka waxa weye lam yanjus xadiiskaas oo xadiis saxiixa ahlucilmi badanna saxiixiyeen dilaasu kuma cadda yani waxa weeye inay nijaasoobayaan wixii qollatayn ka yar yani marka wixii qollatayn markaa gaadhaa inayna nijaasoobaynin shardigeeduna waxa weeye waa haddii saddexda wasfi ayna tagayurin oo isbedelin ama haddayna qollatayn gaadhin iyada waa min baabi lmafhuum alistidlaal bilmafhuum mafhuum mukhaalafa weeye idaa balaga almaau qullatayni lam yaxmil ilkhabar marka waxaa laga fahmayaa min baabi mafhuum lmukhaalafa haddayna qollatayn gaadhin inay iska nijaasoobayaan hadday nijaasi la kulanto inay nijaasoobayaan walow yana tagayurinba saasay uga daliishadeen waxaa laga jawaabo la yidhi yani waxa weeye waxay aqbali kartaa in la yidhaahdo haddayna qollatayn gaadhin nijaasadu hadday la kulanto waa inay nijaasoobaan iyo inay nijaasoobin labada mid walba dhici karta waxay ka dhigan tahay mansamata naja mansamata ki aamusaa yani marka waxa weeye najaa waa badbaadaa kii hadlaa isagu miyuu halaagsana xadiisku waa xadiis saxiixa imaam axmed iyo keyrkii baa soo wariyey sheekh alalbani saxiixuljaamicu ku saxiixinaya man samata naja marka waxa weeye kii hadlay miyuu halaagsamay maya waxa weeye kii hadlay qad yanjuu waqad laa yanjuu inuu badbaado waa laga yaabaa oo wuxuu ku hadlay bay ku xidhan tahay waxaa dhici karta inuu hadlay oo alamru bilmacruuf ku hadlay adkaar ku hadlay shahaadatayn ku hadlay takbiir taxmiid tasbiix qira'at lqur'aan macruufu amro yani markaysaga inuu waxyaalaha ku hadlaa laga yaabo marka waxa weeye qad yanju inuu badbaadaa laga yaabo oo qad laa yanju tanna saasoo kaley noqon kartaayo min baabi markaysaga mansamata naja marka kii hadlay mafhuum mukhaalafaha qad yanju waqad laa yanju kanna waxaa la odhan karaa markaysaga haddii qollatayn ayna gaadhin qad yanjus waqad laa yanjus inay nijaasoobaan waa laga yaabaa inay nijaasoobinna waa laga yaabaa marka waxaa weeye sidaas aawadeed taas bay marka adigu culamada qaarkood ka jooga calaa kulli xaal cinda shaaficiya qullataynka ayaa markaa shardi u ah biyuhu najaasadii inay markaysa wax iska daafacayaan oo ayna nijaasoobaynin qollataynku shardi buu yahay asalkuna waa inay qollatayn gaadhin nijaasaduna waa muxaqaq marka wax xoojiyaaba meesha la socda marka waxa weye min xaysu nadar waxaabaad moodaa inay mutabaadir tahay ra'yiga ka nawowi khilaafsani inuu markaysaga arjax yahay ee culamadaasina marka ay arjaxeen kinaani iyo bulqiini iyo marka maawardi iyo qaar kale ay arjaxeen marka hadda laakiin misaal ahaan unbuu markaysaga uga jeedaa wa quwatu lasli asalka quwadiisu bicaadidi ay xaasilun ama kaa'inun bicaadidi waxay ku ahaanaysaa ama ku xasilaysaa markaisagaa shay xoojiya shaygaa xoojiya oo xasala xasilay min daahirin yacni markaa kaas markaa yani yani caadidka ahoo yani min daahirin markaisagaa daahir ahaaday yani shay muuqdo markaisaga ahaado bimacnaa waxa weye haaliba oo qofka hadduu saliimu dakar yahay masalan waxaa haalib u ah in waxa weeye dee ay hamadine markaa jirayso saasaa haalib ku yahay aw hayrihi ama hayru waxaan daahirba ahayn oo kale markaisaga inay xoojiyaan waxaan daahirba ahayn oo kale inay markaa xoojiyaan kamaa wasala sida markaisaga kalaamka ahlucilmiga inaga soo gaadhay wajazamuu biaxadi alaslayni fii xiini wajazamuu waa jasmiyeen oo waa gooyeen biaxadi alaslayni in la arjaxayay qaciyeen oo jazmi ka dhigan shay jaazma labada asal mid ka mida fii xiinin wakti wayajrii waa dareerayaa alkhulfu khilaaf baa markaisaga waa markaa dareeraya oo ku soconaya xiinan markaisaga waktina ku soconaya khilaaf baa gelaya ee facri fii garabu halkana wuxuu inoo tilmaamayaa labada asal markay iscaaridaan waxaa dhici karta waktiyada qaarkood in marka labada asal midkood yani markaa la yidhaahdo waa shay maqtuuca in ilaaba ilaa kaa la arjaxay waktiyada qaarkoodna markaysa waa waxaa dhici karta inuu markaa khilaaf galo masalada laba qowl galaan ayaa dhici karta tusaalihiisu toore waxay ahaatay buu ihi nin niyeeyey markaa soomkiibuu niyeeyey laakiin wuxuu ka shakiyey salow niyadan soomka uu niyeeyey miyey fajrigii waaga dilaaciisii fajru saadiqi miyey ka horraysay oo juz habeenkii ka mida baa niyadani ka dhacday mise dabadeed bay ahaydoo iyadoo markaysa waxaan habeenkii tegey ila fajru saadiqu maalintay ka mid tahay ayuu markaysa waxaa niyadani dhacday soonkiisu asixi maayo waayo asalku wuxuu ahaaday niyadu markaysagaa inaynay markaa dhicin qabla alfajri sidaasaa asalku ahaa oo asalku markaysaa waxaan markaa waktigii loo baahnaa waa inaan yani markaa uu u baahnaa inuu sameeyo ficilkaas oo qabla alfajri ah waa inaanu samaynba asalku yahay marka waxa weeye kaasaa la arjaxaya asalkana asal kalaa muqaabil u ahoo dee waxa weeye habeenku waa inuu baaqi yahay oo waxaa laga shakisan yahay habeenkiibaa asal ahaa habeenkii tolay uma baxay oo maalinimo soo gashay oo fajru saadiqii ma la gaadhay mise lama gaadhin laba asal weeyaan marka waa laba asal oo iscaariday nawowi wuxuu ihi waxay kaloo ixtimaali kartaa wejhii inuu yimaado inay asaxayso asalkuna waxa weeye waa in habeenku baaqi yahay oo maalintu aynay sidaas iyadaa asalkuna wey wejhi shaaficiyo saas qabaa yani waa jiraa baan filaya sida nawowiga ishaaraya maya tan waxa weeye wejigaasi markaysa waxa marka waa jira marka waxa weeye labada asalna yani markaa qaarba mid bay inay hormariyaan dhacaysa qaar waxay yidhaahdeen markaysa waxaan waxaa la hormarinaya waa sida macruufka ah soomkiisu inaanu asixin baa lagu xambaaray ilaa ay u caddaato habeen inuu yihi marka waxa weeye wajazamuu waa ka yidhi bimacnaa waxa weeye ixtimaalka wejigaa kale uu ishaarayo baan agtiisa saabit u ahay waxaana ka tilmaamayaa bimacnaa khilaaf agtooda inaynay lahayn cinda shaaficiya khilaafna wuxuu ku dareerayaa oo laba qowl ku sugnaanayaa waktiyada qaarkoodna labada asal ee iscaarida khilaaf waa ku sugnaanaya sida waxa weeye nin baa markaa imaamkii oo rukuucsan ayuu soo gaaray dabeedna markaisaga waa takbiirtay waana rukuucay waana rukuucay dabeedna waxa uu ka shakiyey tolow imaamka la jirkiisa ma la xasisha oo ilaa intaad ka xasilaysay imaamku rukuucdii baaqi ma ku ahaa mise markaad forosatay adiga aan weli xasilin ayuu imaamku toosay mise intaad sii socotay baa uu kaa toosay culamada qaarkood baa waxay leeyihiin markaisaga idmiinaan waa la shardiyaayo imaamka si fiican waa inaad ugu gaadhaa rukuucda markaad ragcadda tirsanayso ragcadda markaad tirsanayso waa inaad si fiican ugu gaadhaa sidaas aawadeed haddii waxa weeye aada rukuucdo yani markaa rukuucdii aada rukuucaysay isaguna markiiba uu tooso adaansaaniba weliba rukuucdii markiisaga u rukuucin ama rukuucdii u bogan oo xasilooni iyo waxba la iman ama markaa foorarsaday waxa weeye markaysa waxaa markaa ragcaddaa tirsan maayo bay culamada qaarkood yidhahdeen culamada qaarkood yidhahdeen marka rukuucda inuu ku gaadhaa jamaahiirta culamadu waa qabaan laba taabici baa laga sheegay inay yidhaahdeen hadduu dadka ma'muumiinta weli sii rukuucsan uu gaadho ya xaalka noocaasa way iska asaxaysaa oo ragcadda uu iska tirsanaya laakiin qowlkaa jamaahiir ahlicilmi way khilaafsan yihiin oo waxay yidhaahdeen dadku markaysa waxaad markaa dee imaam uma ahee imaamka markaa imaam u ah marka imaamkii waa inuu ku gaadhaa rukuucda waa inuu ku gaadhaa arrinkaasna waa in layska hubsada ayaa loo baahanya dadka qaarkood iyagoo degdegaya oo waktiyada qaarkood ay yani salaada markaa galaan oo markaa aada doonayan inay ku gaadhaan markaa doonaya waxaaba dhici karta markaysaga inay jidka isku dhaafaan oo imaamkii oo rukuucdii kasoo toosiiyo isagoo sii socda inay jidka isku weydaartaan baa laga yaaba jidka inay isku weydaartaan baa dhici marka ta noocaasa markaysa waxan markaa la iska ilaaliyo culamada qaar waxaabay shardinayaan rukuucdii intuu ku gaadho weliba markaysaga maca alimaam waa in idmiinaan ku dhaca tumaaniinada markaysaga rukuucdu birukuuc waa inay dhacdaa ay shardina marka wuxuu leeyahay hadduu ka shakiyo salow markaysa waxan markaa tumaaniinadii imaam kale jirkiisa ma la xasishay oo maadaan weli xasilin oo rukuucdii ku xasilin buu imaamku toosay mise markaad xasishay dabadeed buu toosay asaxu waxa weeye inaanu markaysaga ragcaddaa kasoo gaadhin rukuucdaa inaanu kasoo gaadhinoo ma tirsanayo ayaa asaxu qowlka sixada badan yahay wajazamuu waa jasmiyeen buu yihi oo bimacnaa waxa weye waxay ka dhigeen in la arjaxaa labada asal midkood mid jaazima oo yacni markaa go-an bay ka dhigeen bimacnaa khilaaf aan cidda shaaficiya lahayn bi axadi alaslayni labada asal midkood la arjaxayo fii xiinin wakti wayajrii waa dareeraya alkhulf khilaafna xiinan markaysaga wakti kalena waa dareeraya khilaaf baa gelaya ee facrishii garabu tatimatun waaahiraani rubama tacaarada wahuwa qaliilun faclama waxa kaloo marka uu tilmaamay shaarixu waxaa dhici karta markaysagaa yani laba asal inay iscaaridaan labada asalna lagu camal falayo laba asal intay iscaaridaan labada asalba in lagu camal falayo ayaa markaysagaa suurowda bimacnaa waxa weeye laba qowl ay ku sugan yihiin oo qaarba markaysaga waxa mid ay markaa qaadanayaan marka labada asal ee iscaariday tusaalaheedu waxay ahaatay bisad baa waxay cuntay markaysaga wax nijaasa intay kaa yara tagtay oo marka in yar maqnayd bay soo noqotay biyo halkan yaallo markaysa waxan markaa qollatayn aan gaadhin bay afka gelisay nijaastay markay cunaysayna waad arkaysa shiir baabay ka cuntay marka waxa weeye asalku waxa weeye afkeeda najaasadii lagu ogaa inay cuntay inay baaqi tahay oo waa la istisxaabay biyahana waa inay daahir yihiinna asalku weeye biyahana inay daahir yihiin asalku weeye marka laba asal ayaa iscaariday marka halkan waxa weeye labada asal waa lagu camal falayaa buuli marka waxaa dhici karta in waxa weeye la yidhaahdo intii ay maqnayd baa waxay aqbali kartaa inay markaysaga wax afka soo gelisay oo biyo soo cabtay oo yani markaa biyo badan oo dabeed markaysa waa markaa ay afkeedii yani markaa najaasadii ka baaday yani najaasadii inay ka baaday ayaa markaa suurtoobi karta marka masalada waxa weeye laba asal baa calaa kulli xaal iscaarisan labada asalna waa lagu camal falayaaba markaysa waa markaa waxayna markaysaga culamo badani sheegaan weelkaa ay marka hadday markaa qarsoontay weelkaa ay afka gelisay in markaysagaa najaaso aan lagu xukumay inaha min atawaafina calaykum waatawaafaat waxaa laga reebaya haddayna kaa qarsoonin iyadu markaysa waxa waa nijaas waxaa afka gelisay waa nijaasobay waa nijaasobay waxaa looga qiyaasanayaa wa yuqaasu biha maa law shaka warada almaau aw ithawbu ma marka ma biyaha yani markaa shayga najaasta leh ku yimi oo kusoo arooray oo korka kaga yimi mise marada markaysagaa najaasada leh ayaa markaysa waxaan markaa biyaha kusoo aroorto la dhex geliyey oo waata wuruudeynka ay sheegaan yacni waarid iyo mawruud markaysaga shaaficiyadu waad kuwa tilmaama marka waxa weeye haddii laga shakiyo labada keebaha marka ma maradii najaasada lahayd baa biyaha la dhex geshay oo biyaha mawruud ah najaasada waarid ah ile najaasadu soobkay saaranta mise waxa weeye waa sidaa cagsigeeda oo biyaha korka lagaga shubay oo dabaad markaysa waxan markaa waxa weeye najaasadii shay aan fa shay aan u suuliyey oo markaa najaasada mawruudu calayhi ah biyuhuna waa waarid falmaau baaqin calaa ahaaratihi wasawbu baaqin calaa najaasatihi marka labadii asal mid walba sideedii baa markaysagaa loo wadanaya oo waxa weye labada asal baa la haysanaya waxa weeye biyahana waxaa loo qaadanaya markaysa waxan markaa inay yihiin daahir sawbkana markaysaga waxaa loo qaadanaya loogu camal falaya inuu markaa najaas yahay ayaa loogu camal falaya masalada horena waa saasi leed yacni marka biyahana asalkeedii baa loo istisxaabaya waxaa lo odhanaya biyahaasi yani bisadu afka ay gelisay qollataynka aan gaadhinin tahaaradii horaa la istisxaabaya bisadana afkeeda waa la iska ilaalinayaayo najaasadii inay nijaasato oo ku baaqi tahay nijaastii ayaa markaa la istisxaabay marka labadii asal baa marka waxa weeye lagu yani markaa wada xambaaray waxa uu yidhi tatimatuna iyo hadihi tatima tani waxa weeye dhammaystirin wey wadaahiraani labada daahir rubamaa tacaaradaa inay iscaaridaan baa laga yaabaa wahuwa qaliilun markaisagaa waa yar tahay ee faclaman ogow buu ku yidhi waxaa kaloo halkana kaga warramaya markaisagaa laba daahir inay suurowdo inay iscaaridaan laba shay oo labaduba daahir ay yihiin oo midnaba asal aanu ahayn inay iscaaridaan inay suurowdo tusaalihiisu waxay ahaatay qof dumara ayaa waxay markaa qiratay ninka hebel la yidhahdaa inuu qabo uu guursaday ninkii hebel la odhan jirayna isaguna waa u qirayoo waxa weli dhab weeye warkaas wax markhaatiyaalana lama hayo wax markhaatiyaala lama hayo qowlka jadiidka ay waxa weeye in markaa iqraarkaas yacni markaa in la aqbalayo waayo sida daahirka ahi waa inay labaduba run sheegayaan qowlka qadiimkana waxa uu leeyahay maya hadday labaduba beledka degan yihiin oo dad qariib oo meel kale ka yimi aynay ahayn ee arrinka noocaasa bayino waxaan ahayn markaysagaa laguma aqbalayo waayo shahaado in loo helaa waxay tahay markaysagaa mid yacni markaa suurtoobi karta mar hadday caynkaa iyadaa tahay waxa weeye lagama aqbalayo bay markaysagaa yidhahdeen biduuni bayina oo bayinadu waa u fududaho waa u sahlantahy bay yidhahdeen laakiin hadduu markaa qurabo ay yihiin waa isku waafaqsanyeen culammadu xaalka noocaas ah in markaa waxa weeye nikaaxa ay isla qireen in markaa daahiran la aqbalayo waaahiraani labada daahir rubamaa tacaaradaa inay iscaaridaan baa laga yaabaa wahuwa qaliilun waa yaryahay laba daahir inay iscaaridaane facla man ogow fawaaiduna haya haadihi fawaa'idun tani waa fawaaid faa'iidooyin weeye wa rubama alyaqiinu waxaa laga yaabaa markaa yaqiintu zawaaluhu markaysa waxaan markaa suulitaankiisu yacni markaa bishaki uu ku suulaa yastabiinu inuu caddaado ayaa laga yaaba wadaaka kaasi oo in waxa weeye yaqiinta wakhtiyada qaarkood shaki lagu suuliyaa fii masaa'ilin bay markaa ku timi masaa'ishaasoo munxasiratin yacni markaa kooban oo tuxkaa laga soo raro can ibni alqaasi sheikhi ibnulqaas la odhan jiray ee shaaficiga ahaa fii ma dakarahu markaysagaa waxa uu sheegay marka lagu socdo yacni kitaabka asalku wa zaada fiiha annawawiyu sheikha nawowi la yidhaahdana waa ku siyaadiyey ciddatan ay ciddata masaa'ila dhar yacni markaa yacni cadad masaa'ilah bimacnaa markaa masaa'il buu ku dara dhowr mas'aluu ku dara kadalika subkiyu sidaasoo kale subki zaada bacdahu yacni markaa dabadi waa siyaadiyey asubkiyu zaada bacdahu kadaka xaaluu la mid yahay madkuurka lasoo sheegay halkana waxa uu inoo tilmaamayaa yacni fawaa'id baabkii kusii tacalluqa weeye marka waxa uu tilmaamayaa qaacidadii ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishaki waa qaacida aglabiya qaacida mutarida ma aha laakin waa qaacida aglabiya oo xagga haalibka iyo badnaanshaha ayaa waxay tahay inay markaa yaqiintu ayna shaki ku suulina yaqiintu yaqiin la mida inay ku suusho ay u baahan tahay haddaba waxaa jirta masaa'il laga reebay oo laga istisnooday masaa-ishaa laga reebay yacni ibnulqaas shiikha la yidhaahdo ayaa koob iyo toban mas'alo ka reebay oo waxau yidhi koob iyo toban mas'alo ayaa laga istisnoonayaa oo laga reebayaa buu yidhi koob iyo toban mas'alaa laga reebayaa buu sheikha markaa nawowi la yidhaahdaa isaguna waxa uu ku daray yacni markaa masaa'il buu ku daray ilaa saddex mas'alo ayuu isaguna ku daray oo mas'alo markaysaga yacni markaa uu soo naqliyey laba mas'alona uu isagu ku daray hal mas'alona uu ka soo raray markaysaga imaamu alxaramayn uu ka soo raray saddexdaa mas'alo ayuu ku daray sheikha markaa subkii la yidhaahdaana waa taajuddiin weeye taajuddiin cabdilwahaab ibnu caliy ibnu cabdilkaafi assubki yani saaxibu jamci aljawaamic walashbaah walnadaa'ir marka waxa weeye waa inankii weeyaane isaguna waxa uu ku daray masaa'il buu isaguna u idaafeeyo markaysagaa ku daray masaa'il ayuu isaguna usi kusii daray oo usii idaafeeyey ilaa sideed mas'alo yani marka ayuu kusii daray marka waxa weeye culamo kale oo markaysagaa qudhoodu wax kusii daray yani marka waa la sheegay oo zarkashi oo kale markaysaga waxaan marka isaguna masaa'il ayuu markaa kusii daray marka waxa weeye masaa'il xoogaaya ayaa laga reebay oo la yidhi marka iyagu yaqiintii waxa weeye waa laga tegayaa oo waxaa looga tegayaa shay markaysaga waxa danni ah oo mala ah baa markaysaga looga tegaya masaa-isha marka waxaa ka mid ah oo sheikha ibnulqaas marka uu sheegay ninbaa waxa uu ka shakiyey muddadii yacni qofkiga aad masixi lahayd ma dhammaatay mise ma dhammaatay asalku way in muddadii baaqi tahay laakiin waxaa laga shakiyey ma dhammaatay mise ma dhammaatay waxa weeye markaysa waxaan markaa waa inuu siibaayo oo ku xambaara markaysaga muddadu inu dhammaatay shakigaas waa inuu markaa dhannigaa waa inuu qaataa waa inuu shakigaa ku camal falaa waa suuro suwarka kale waxaa ka mid ah yacni waxa weeye ruux baa markaa masaxayey markaasuu wuxuu ka shakiyey talow markaa masxiga ma waxaad bilowday adigoo xadara mise adigoo safar ah markaasna waxa weeye wuxuu samaynayaa yacni waxa weye ta ugu yar buu ku xambaaraya oo xadarkii ayuu markaysaga ku xambaaraya markaysaga kuma xambaarayo markaysa waxaan markaa safarkii oo muddadu kaba ka badanayso waxaa ka mid a waxa weeye ruux markaa musaafir ah ayuu salaad wuxuu ku xidhay ruux kale oo aanu kala garanayn ma musaafir baa mise waa muqiim mar haddaanu kala garanayn musaafir iyo muqiim waxa uu yahay rakacaadkii qaar iyadoo dee salaaddii intii dambe uu ku jiro unbuu soo gaadhay ragcaddii dambe ama waxa weeye markaysa waxaan markaa laba ragcadood baan ka soo gaadhay muxuuna kala garan waaya ruuxani ma musaafir ba ma muqiim ba waxaa markaa uu samaynayaa inuu qasriyaa uma banaana masalada afraad waxa weeye xayawaan baa wuxuu ku kaajay biyo fara badan markaasaa isla markii uu kaajayba waxaa la arkay biyihii oo mutaqayira lama garanayo makaadiduu ku taqayuray mise wax kaleu ku taqayuray lama kala garanayo nijaas inuu yaha lagu xambaaraya asalka biyuhuna tahaaray ahaayeen haddana waxa weeye markaysagaa tahaaradii asalkayd waa laga guuray yacni shaki baa looga guuray masalada shanaad mustaxaadada mutaxayirada ah ee wareertay yacni salaad kasta inay u maydhataa ku waajiba waayo dhiig kastoo marka ay aragto wuxuu markaa aqbali karaa inuu markaysagaa xayd yahay yani ayuu aqbali karaa asalkuna waxay ahayd markaysaa markaa inaan maydhashadaasi marka aynay waajib ku ahayn salaad kasta ay u maydhanayso marka laakiin maadaama kii waliba uu aqbali karo inuu dhiiggii xaydkaa uu yahay dee waxa weeye markaa ixtiyaadku waxa uu yahay salaad kasta inay u maydhato salaad kasta inay u maydhato waayo waxay ka shakisantahay dhiiggu ma go-ay mise ma go-in ayay markaa ka shakisantahay tale markaa waxa weeye yani lixaad kay najaasa markaa haleesho markaa jidhkiisa ama maradiisa oo dabeedna mawdicii garan waayey markaysagaa najaasadu ay ku dhacday nijaasa inuu ku dhacday waa hubaa laakiin marada xaggay nijaasadu kaga dhacday ma garanayo asalka maraduna waxa weeye dee tahaaru markii hore ahaa waa laga guurayaayo markaysaga maradoo dhan in la maydho marka ayaa waajib noqonaysa haddii uu dacal ku ogaa uu leeyahay markaysagaa dacal baa nijaasadu ku dhacday dee waxa weeye ilaa uu markaa uu isleeyahay alle nijaasadii waa suushay waa inuu markaa maydha meel dacan oo faraq leh oo babago oo kaleo laba gees buu faraq ku leeyahay gees faraq leh markaysaga ayay ahayd dee labada dacalba inuu maydhaa bay noqonaysa ayaa waajib ku noqonaysa ta toddobaad musaafir baa wuxuu ka shakiyey beledkiisii ma gaadhay mise ma gaadhin yani marka waxa weye tarahuskii marka uma banaano oo inuu marka waxa weeye markaa qasrigii iyo waxyaalihii sameeyey acdaartii safar ku banaanayd inuu ruqsadii iska qaato oo qasriyo ama jamciyo saas uma banaano ta sideedaad musaafir baa wuxuu ka shakiyey iqaamo ma niyooday mise ma niyoon dee waxa weye ruqsadii ma qaadanayo ta sagaalaad kii sulsulboolka qabay waa weysaystay dabeedna waxa uu ka shakiyey hal inqataca xadasuhu xadaskiisii ma go'ay am laa mise ma go'in fasallaa biahaaratihi markaasuu tahaaradiisii ku tukaday lam tasixa salaatuhu salaadiisu asixi mayso salaadiisu yani marka asixi mayso yani suuraddaana waayo xadaskii markaysa waxaa markaa isaga inuu nisbadiisa go'ay ayaabuu ka shakisan yahay dee inuu tahaaro kale ka doonto weeye maadaama markaysa waxau isagu yahay yani markaa ruuxaas macduurka ah ee ay markaa waxaa naaqidku iska soconayo ka tobnaad ee ruux baa gegbaystay dabeedna waxa uu arkay shay uu kala garan waayey mabiyaa mise waxa weeye waa dhalanteed markaana tayamumkiisu waa buraya waayo marka waxa weeyaan uu yacni waxa biyaha u eg u arkay tawajaha dalabu calayhi dalab baa ku soo jeestay inuu markaysaga yacni biyo inuu markaa inuu doono mar haddii dalabkaasi kusoo jeestayna oo uu kusoo jihaystayna ilaa inuu qabtaa markaysagaa ay noqonaysaa waxay noqonaysaa markaysagaa de inuu dib yani markaa tahaaro kale ka doonto oo uu dib ka tayamumo hadduu wixii dhalanteed noqdo suurada markaa koob iyo tobnaad yacni ramaa saydan fajaraxahu uma qaaba fawajadahu maytan yacni mid baa ugaadh buu dhaawacay dabeedna markaysaga markaa waa ka qarsoomay ugaadhi dabeedna wuxuu helay mar dambe iyadoo markaysagaa yacni dhimatay wuxuu ka shakiyey markaysa waxaan markaa ganitaan kale ma haleelay oo cid kale ku gantay mise markaysaga waxaan markaa ma haleelin taasna xalaal ma noqonayso waxaa la mida eyga hadduu ku dirana waa la mid eygiisiibuu ku dira bisimkii u ku xusay ey mucallama weeye shuruudii waa dhammaystiran yihiin yacni marka waxa weeye hadhowba markaysaga eygii waa qabtay ishiisii waa ka qarsoontay ey kaloo la jooga iyo marka isaga ugaadhi oo dhimatay ayuu la kulmay yacni waxa weeye inuu marka axaadiista waati kusoo aroortay inuu cunayn inay u banaanayn marka adigu masaa'il noocaasa ayuu markaysaga ka reebay masaa-ishaas qaar kalena waxaa ku daray culammada kale oo nawowi ay ka mid yihiin ayaa markaa ku daray xanafiyada laftooduna markaysaga waa sheegeen oo ibnu nujaym oo kale alxanafi kitaabkiisa markaysa waxaan alashbaah wanadaa'ir yacni markaa waxyaalahan qaacida ay ka istisnoodeen alyaqiinu laa yazuulu bishak ilaa laba iyo toban suuruu sheegay ilaa laba iyo toban suuro ayuu ibnu nujaym sheegaya shanta qaacidee hore markaysa waxaan markaa qawaacid alkuliya la yidhaahdo yacni waa isku raacsan yihiin markaysaga madaahibtu waa isla ogolyihin yacni istisnaa'aadka iyo waxyaalaha ku kala duwanaadaan laakiin waa mid ay marka isla ogol yihiin weeyaan marka culammada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen umuurahan marka aad sheegteen shaki keliya in looga tegey maaha meesha waxa weeye shakigii wax kalaa raacay oo dannigii markaysaga waxaad markaa wax kalaa raacayoo yacni waxay noqonayaan qaarkood laba asal baa iscaariday laba asal ayaa iscaariday marka sidaas aawadeed baabku ma aha oo keliya in mujaradu shaki markaysagaa looga tegey oo waa laga jawaabay markaysaga culamada qaarkood baa markaysaga ka jawaabtay culamada ka jawaabtay waxaa ka mid ah yani qafaal oo kale markaysaga waa ka jawaabay masaa-isha ibnulqaas sheegay nawowina markaysa waxaan waa kusoo aroorinaya markaysaga majmuuca iyo xaggaas waa kusoo raraya dabadeed laakiin wuxuu odhanaya markaysaga markuu majmuuca kusoo raro yacni nadar baa ku sugnaaday arrinka noocaas ah ee uu sheegay waxa weeye qafaal marka waxa weeye wasawaabu fi akfariha maca bni lqaasi sida uu shaarixba soo raray sawaabkuna wuxuu la jiraa masaa-isha yani badankooda ibnulqaas shiikha la yidhaahdo ayuu la jiraa oo isaga marka isaga qowlkiisu yani u sax yahay qowlkiisu isaga ayuu sax yahay caynkaas buu marka waxawey u tilmaamaya culamada kale waxa weeye markaa yani niqaashay waxaa markaa ka mid a yani calaa-i oo kale waxa odhanaya isaguna taxqiiqu masaa-ishani waa inayna mustasnaad marka qaacidada ka ahayd وتحقيق أن هذه المسائل كلها ليست مستثناة من القاعدة اليقين لا يزول بالشك وجدا بغير سبب ليست مستثناة من القاعدة بغير سبب لكن صاب الآن تتبع لغة استثناء بل إنما ترك الأصل المستصحب فيها لمعارضة أصل آخر راجح عليه أو ظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل waxa marka waxa weeye looga tegay asalkii la istisxaabayey asal kale caariditaanka uu caariday ayaa looga tegay oo ka raajixo marka ka miisaan badan ama daahir inuu markaa caariday daahirkaasoo markaysaga yacni in la camal siiyaa uu ka raajix noqday asalka in la camal siiyo markaasuu masaa-ishii wuxuu doonayaa inuu mid mid uga jawaabo oo waxau odhanayaa masa masalada markaysaga khufl yani masxu cala alkhufayn ku saabsan yacni markaa labada khuf ma la masaxayaa shuruudaha loo dhigay waa rukso mar haddii shuruudo loo dhigo rukso ay tahay haddii laga shakiyo oo lais yidhaahdo waxa weeye war malaa shuruudii markaysa waxaan ma dhammaystirna dee waxa weeye asal baa markaa meeshii yaalla in markaysa waxaan markaa adimada la maydho ah asal in adimada la maydho ah baa yaalla oo ninkan markaysa waxaan markaa le muddadii ma dhammaato yacni markaysa waxa talow ma yacni marka umuuraha noocaasa leh waa marka waxa weeye waxa taalla yacni masaxaaddu masaxaya ruksay ahayd ruksada ay ahayd shuruud bay leedahay wuxuu ka shakisan yahay shuruuddii ma dhammaystiran tahay asalku waxa weeye waa in markaysa waxaan uu u guuraayo markaysa waxaan uu adimadii maydhaa marka asal kalaa caariday masaa-isha safarka ee saddexda ah buu ku leeyahay waa marka lagu daro aqwaasha kale bimacnaa waxa weye masaa-isha kale culamadu soo rareen adugu ilaa saddex masalo safarka ku saabsan waxaa markaa uu yihi asalku waa itmaam waxay ku dhisantahay buu yihi qaacidadii shaafici oo ma yani madaahibtu way isku khilaafsan yihiin yani salaada markaysaga musaafirka asal ma waxa u ah in la taam yeelo mise in la qasriyo marka shaafici wuxuu leeyahay itmaamka asal u ah culamada qaarkooda markaysaga madaahibta kale ka mid a waxay leeyihiin maya asal waxa weeye qasrigaa u ah oo salaada markii horeba qasriba waxa lagu waajibiyey markaysaga labalaba dabeedna fasiidat fi lxadari yacni xadarkii baa la siyaadiyey negaanshihii siyaadaa la geshay tii kalena ziyaada la-aanteed baa lagu baaqi yeelay marka qaacidadii shaaficiya ah asalku inuu itmaam yahay ku dhisantay buuri qasriguna ruksay oo shuruud leeyahay haddaan shuruuddii aynay wada taxaquqin dee ruksadii in la qaataa ma banaana sida masxu al khufeen baynu ka soo nishay suurada kale mustaxaadada mutaxayirada ah asalku waa inay salaadi waajib ku tahay inuu xayd in laga maydhaano waajib markaa uu yahay asalku weeya xaydkaasi inuu yimina muxaqaq weeyi waxase laga shakisan yahay xaydow ma go'day mise maad go'in marka waxa weeye hadday tukato maydh la-aanteed yacni inay salaadii dimadeedu beri ka noqotay oo ay daahir tahayba way ka shakisan tahay oo xaydkii uu ka go'ayba markaa sidaas iyada a weeya qawlka sulusubalkuna waa lamid oo isagana waxa weeye salaadi uma xalaal ahaa xadad la jirkeed daruuro markaysaga yani markaa iyaday weelisa mooyaane hal inqataca xadadu waxaa laga tilmaamaya istixaadadii ma iskaba baabaaday oo gabadhii markaysagaa yani nabadgelyo ma kaga soo noqotay bimacnaa dhabar furanka wixii la odhan jiray maka baaba'ay ma ka bogsaday sulusulbawlka wixii la odhan jiray kaadidii iska soconaysay ma ka guurtay oo ninkii markaysa waxaa nimaan kaadidii ka soconaynin ma noqdo taasuu ka shakiyey marka cudurdaar baa u banaynayay waxyaalahan uu samaynaye falaa taxilu lahu salaatu maca alxadai ila lidaruura faida shaka fi inqiaaci alxadai faqad shaka fi sababi lmujawizi lisalaati maca alxadai farajaca ila asli wujuubi salaati biahaaratin kaamila ka mutayamimkaa hadduu saraab arko dhalanteed faliannahu tawajaha calayhi xiinaidin alabu lilma waida tawajaha alabu baala tayamum masalada ugaadha qowlka markaysaga inay xaaraan tahay marka lagu socdo inay laba weji ka leeyihin baa ka muuqda yacni waxa weeye asalku waa inaanu xalaal ahayn waxaanu ka shakiyey sababtii markaysaga yani cunitaanka banaynaysay marka asalkaa yaqiintii markaysa waxaan marka loogama tegayo asalkaa taxriimka ah looga tegi maayo yaqiin la yaqiiniyo inay xalaal tahay mooyaane qowlka kalena waxa weeye asalka kale la camal siiyo laba asal baa iscaariday fa hadihi min nawci almasaa'il almutaqadima alati tacaarada fiha aslaan وكذلك مسألة الجمعة التي ذكرها الإمام فإن فيها وجها ضعيفا أنه يصلي الجمعة لأن الأصل بقاء الوقت وحلقة شكي وقت الجمعة ما بحي مثل ما بحي آه وكان خلاف باتانا في الصغر ولكن المذهب أنه لا يصلي إلا الظهر لأنها الأصل أصل كان مقابل بو يا بقاء الوقت وي marka sidaasu masaa-isha uga jawaabaya oo leeyahay markaysaa masaa-ishu waxa weeye yani shaki keliya la iskama qaadane ama asal kalaa raacay ama daahir baa raacay waxa uu ku sheegay marka calaa'i saddex boqol iyo sideed iyo toban ilaa saddex boqol iyo marka labaatan mujalladka koowaad almajmuuc almudhab fi qawaacid almadhab wakadalika waxaa kaloo isaguna sheegaya yani alqawaacid lilxisni abubakr alxisni tada mutaalacadina waa yaallaan mujalladka koowaad laba boqol iyo markaa sideed iyo labaatan ayuu markaa masaaisha kusoo noqlinaya waxa uu yidhi marka waxa weye fawaaidun ay wahadihi fawaaidun tani waa faa'iidooyin warubama alyaqiinu yani waa yar tahay ama waa laga yaaba markaysagaa yaqiinta in waxa weeye zawaaluhu suulitaankiisa bishaki ay ku suushaa yastabinu inay caddaato wadaka fii masaa'ilin taasi masalooyin bay ahaatay yani waxaa loo tanwiiniyey ama loo sarfiyey lidaruurati shicr munxasiratin markaysagaa masaaishaasoo kooban duxkaa laga soo rara can ibni lqaasi sheekh ibn lqaas la odhan jiray فيma ذakarahu markaysaga waxaan markaa sida uu sheegay kitaabka asalka ahi wazaada fiiha nawowiyu nawowi wuxuu ku siyaadiyey ciddatan ay ciddata masaa'ila ayuu ku siyaadiyey kadalika subkiyu zaada bacda asubkiyu sheekha subki la yidhaahdaana waa taajuddiine zaada bacdahu isaga dabadii buu markaa siyaadiyey nawowi dabadey kadalika madkuurka la soo sheegay xaalu la mid yahay washaku adrubun halaaثatu ukhraa washaku shakigu adrubu noocyaal weeye noocyadaasoo yani markaa alaaatun saddexa oo ukhraa kale shakun calaa aslin muxaramin dara ka koowaad ay huwa shakun shaki weeye oo markaa dara dara'a bay ahaydoo hamzadii baa dabeedna ibdaal lagu sameeyey markaa daruuratu shicirka darteed dara'a ku soo darriyey calaa aslin asal ku soo darriyey asalkaasoo muxaramin xaaraan ah wamaa yara ay wamaa yadra'uba iyaduna ahayd iyo wixii kusoo darrinaya ay washakun oo yadra-u kusoo darinaya calaa aslin asal kusoo darinaya asalkaasoo mubaaxin mid la baneey ah iyo wamaa yakuunu iyo waxa uu noqonayo yacni asluhu asalkiisa laa yudraa midaan la garanayn washaku shakigu iyo wadannu dannigu bimacnan fardi waa isku macno keliya wey fii kutubi lfiqhi kutubta fiqigu isku macno yihiin bikayri jaxdi diidma la diidaya la-aanteed khaatimatun haadihi khaatimatun tani waa khaatimo walaslu asalka qad yucabaru in laga cabiraa laga yaabaa canhu xaggiisa bilistisxaabi istisxaab in laga cabiraa laga yaabaa fiima yaxduru yani waxa markaas soo xaadiraya waa iska tamaamulbayt waxa uu inoo tilmaamayaa shakigu waxa weeye noocyaal saddexa ayuu uqaybsamaa saddex nooc weeyaan shaki markaysagaa shay xaaraan ah oo asalkiisu xaaraan yahay kusoo darriyey asalkiisa xaaraan buu ahaa dabeedna markaysaga waxaanu shaki baa kusoo darriyey oo waxaa laysii shaygani ma banaanaaday mise ma banaanaan tusaalihiisu waxay ahaatay yani waxa weeye shaygii aan la gowricin zakaata sharciya aan la gowricin xayawaankii marka ama nicmoolaydii zakaatan sharciyatan aan la gowricin xaaraan baa asalkiisu ahaa haddaba waxaa laga shakiyey magaalo markaysagaa dad muslimiina iyo dad gaali labaduba ay degan yihiin ayaa waxaa laga shakiyey yacni war talow qof muslimi ma gowracay talow cidda gowracday muslim ma tahay ayaa laga shakiyey ilaa asalku wuxuu ahaa inay xaaraan tahayo zakaatan sharciyatan iyadoo la gowracay mooyaane oo shuruudaheedu u dhammaystiran yihin aanu xalaal ahayn markaasaa meel ay muslimiinta iyo gaaladuba wada degan yihiin baa waxaa laga shakiyey yacni talow muslim ma gowracay ha la yska cune eh waxa weeye xaalka noocaasa asalkii baa la istisxaabayaa waxaa la odhanayaa markaysagaa ma banaana in la cunaabaa la odhanayaa mooyaane asal kale inuu caariday oo loo hayo ama in daahir kale lagu xoojinayo sidaas mooyaane yacni marka waxa weye daahir kale lagu xoojinayo mooyaane si kale markaa uma banaano baa la odhanaya oo daahirku maxay noqonaysaa waa in meeshoo kale markaysaga uu yahay beled islaam oo muslimiintu ay u badan yihiin gaala haba joogtee haalibka waxale muslimiinta marka waxa weeye kasradaa layska haleeshiinayaa waxa weeye waa layska cunayaa wixii aan la ogaanin mar hadday muslimiinu u badan tahay wixii aan la ogaanin gaali inuu gowracay waa layska cunayaayo daahirku waxa weeye cidda gowracaysa beledka islaamka cidda wax u gowracaysa markaysagaa hilibkan la iibinayo yacni suuqyada keenaysaa inay tahay markaa dad muslimiina markaa weeya sidaasaa markaa daahirkaa la ysaga istisxaabaya marka asal muxarama wuxuu kusoo darriyey waxay noqonayaan markaysagaa markaa muxaramay noqonayaan masalada masalada soo socota inu insha allahu tacaala kaga sii hadli doona oo ku saabsan masaladii aan shalay sheegaynay yacni marka waxa weeye ishtibaaha markaysaga yani xaggeeda ku iman doonta oo masaa-isha marka isu ekaanaya aynu shalayna markaysaga waxaan ishaarayna diinaarkii diinaarka shabahay iyo yani marka waxa weeye umuuraha noocaas maxramkii markaysaga ku darsamay markaysaga dadaan maxram ahayn masalada kale waxa weeye asalku waa inuu mubaax yahay oo laga shakiyey talow xaaraanimo kusoo darido shay muxarama ma noqday yani markaa sidaas laga shakiyey biyo ayaa waxaa la helay markaysaga iyaga oo mutahayiro isbedelay waxaana markaa muxtamil ah in najaase ay isku bedeleen iyo in wax kale ay isku bedeleen asalkii baa la iskaga camal falayaa oo in lagu tahaaro qaataa waa bannaan tahay yacni in biyaha lagu tahaaro qaataa waa bannaan tahay asalkaa mubaaxa baa la iska istisxaabaya wixii asalkiisa haddaba aan la garanayn haddaba xagguu noqonaya waxbaan la garanayn marka asalkiisa noocan maxaa u asala a tusaalihiisu waxay ahaatay waxa weeye waa mucaamalada markaysagaa lala mucaamilo oo wax markaa la kala iibsado maalkiisa badankiis cid ay xaaraan tahay fatajuuzu mucaamalatu walaa taxrumu liimkaani alxalaali wacadami taxaquqi ataxriimi laakin yukrahu siday jamaahiirtu qabaan waxay leeyihin markaysaga waxaan markaa mucaamaladiisu waa bannaan tahay mana xaaraan noqonayso waayo waxaa suuroobi karta markaysa waxaan markaa inay xalaal markaa tahay qadarkan aad kala mucaamilayso sidaas iyadaabaa suuroobi karta taxriimkiina ma taxaquqin markaas sidaas iyadaa weeya markaa saddexdaa noocba calaa kulli xaal markaa loo qaybiyey wuxuu kaloo inoo tilmaamay shakiga iyo danigu waxa weeye fi kutubi lfiqi wax farqiya ma laho fuqahadu ma kala farqiyaan shaki markay uga jeedaan mutlaqu taradud bay ka tilmaamayaan in waxaasun adigu aan la jasminayn oo la qacinayn laakiin laga taradudayo waxaan farqi kala lahayn si in la arjaxayo inay labada siyood siman yihiin oo shaki uu yahay in si markaysaga ay daciifta la saddexda nooc waa isku mid wax wi wahmiga iyo daniga iyo shakiga loo kala saari jiray amaa usuuliyiintaa kala farqiya oo yidhi markaysaga shakiga iyo danigu waa kala nooc weeyo yani shakigana ka waxa weeye mustawa tarafayn ee labada dacal siman yihiin ayaa la yidhaahdaa ee labada dacal uu isleegyahay aanu kala raajixa ahayn yani danigana waxaa la yidhahdaa ka labada dacal mid raajixa yahay baa la yidhaahdaa sidaasay u kala farqiyaan nawowi baana yidhi markaysaga fuqahadu isku macnay u isticmaasha laakiin arrinka noocaasa markaysaga waxa masaa'il baa lagu soo arooriyey oo waxaa la yidhi markaysaga umuuro badan oo qudhoodu fuqahadu ay ku kala farqiyaan waa jiraan laakiin haalib ahaan baynay kala farqin laakiin abwaab badan bay ku kala saaraan oo waxa weeye markaysa waxaan markaa badda oo kale marka waxa weeye hadday haalib salaamadu u tahay salaamadu hadday haalib u tahay oo laga shakiyo waxa weeye markaysa waxaan taloma lagu nabadgelaya dee waxa weeye haalibkii baa lagu yani markaa camal falayaayo way iska bannaantay laakiin haddii haalib ay u tahay baddi baaba aada u kacdayo qarqoonka la qarqoomaya markaysagaa badan dabeedna waxaa laga shakiyey in markaysa waxa lagu qarqoomayo xaalka noocaasa markaysaga waxa ma bannaan in markaysagaa baddii la fuulaa iyadoo daniga haalibka ay tahay markaysa ama ay haalibku tahay in lagu halaagsamo marka masaa'il fara badan baa lagu soo arooriyey markaysa waxaa nawowi xataa qaar markaysaga isagu ku sheegay oo markaysaga waxaan markaa uu daniga haalibka iyo shakiga uu kala farqinayo oo uu ku sheegay kitaabkiisa markaysa waxaan markaa minhaajka la yidhahdo ayaa jira marka culammadu masaa'il bay kala farqiyeen laakiin haalib ahaan ma kala farqiyaan baa loo jeeda washaku shakigu adrubu noocyaal weeye halaasa waxa uu shaarixu yidhi halaasah baa la odhanaya yacni waxa se kale ku bannaan sida markaysa waxa saaxibulxaashiiba tilmaamayo in la yidhaahdo waxa weeye halaasatu yani markaysa waxaan markaa in la yidhaahdo yani marka waxa weeye hamzada in wasli laga dhigo hamzatulwasli halaasatu nikhra in la yidhaahdo hamzada markaysaga wasli laga dhigo ayaa markaysaga waxaa bannaan waxaa kaloo markaysa waxaan markaa bannaan in waxa weeye in la tanwiiniyo oo markaysa waxaan markaa waxa weeye hamzada la rido oo ama hamzatulwasli laga dhigo ama marka isaga inaan la tanwiinin oo la rafciyo halaasatu keliya la yidhahdo halaasatu keliya adigu cala kulli xaal saddex wajiba bannaan marka waxa weeye halaasatu yani marka isagaa saddex marka yani noocyaal saddex ah oo ukhraa kale shakun marka isagaa shaki oo calaa aslin asal kusoo dariya asalkaasoo muxaramin la xaaraantimiyey dara dara calaa asli muxaramin dara bay ku tacalluqdaa calaada wamaa calaa aslin mubaaxin yadra ay wamaa yadra'u wixii kusoo darinaya iyo shaki kusoo darinaya calaa aslin mubaaxin asal mubaax iyo wamaa yakuunu asluhu laa yudraa iyo waxaan asalkiisu midu la garanayo aanu ahayn wa shaku wadanu bimacnan fardi weeye shaki iyo danigu waa isku macne fii kutubi lfiqhi kutubta fiqhiga bigayri jaxdi diidma la diidaya la'aanteed wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk